عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب إذا التقى الختانان أما باب بيان حكم ida altaqa alkhitaanaani bal wuxuu u baabaysan yahay caddayntii laba caddaynayay xukumka uu leeyahay ama xukumka kaba ratibmaya hadday kulmaan labada mowdic ee dee waxa weeyaan guditaanka labadiisa mowdic ay kulmaanba taas buu baabkeeda yahay bal kolley tasniyadan waxaa loo wadaa loogaba jeedaa khitaanu alrajuli waalmar-a dee taqliib baana ku sugan oo qaaliban xagga luqada waxa badan walow ibnu manduur iyo lisaanulcarabi iyo waxyaalo ay sooba naqliyaan waxa weeyaan laakiin waxa qaalib ah ragga un in khitaanka loo isticmaalo ee dumarka kooda khifaad laba yidhaaho oo goynta intan aan garanayn ee waxa weeyaan xashafada qarinaysa ragga lagaba goynaya in khitaan laba yidhaaho haraggaas amaa dumarka waxa yare lagaba gooyo khifaad baa lagu magacaabaa labadoodu waa dee gudid iyo gudid uun waa luqada waana jirtaa bacda culamaai luqa sia ibnulcarabi ibnu lisaanulcarabi iyo ibnu manduur inay sooba naqliyeen xataa dumarkana lafdiga khitaan in loo isticmaalayo ee bal haddaan ku soconno luqada sii badnayd maanta tasniyadan lafdigan lagu tasniyayo waa taqliib bay tahay dee waxaana kolley way badan tahay in laba lafdi oo kala magaca ama kala aan lafdigu isku mid ahayn oo waxay ka dhexeeyaan laysu geeyo mid ahaan lafdigiisa lagu tasneeya luqada carbeed waa wax kusoo noqnoqda marka qaacidadoodna suu halkan sheekhu kaba soo noqonaya ama ka siqalka iyo culaysku uu kuba sugan yaha laga tagaa kii kale fudaabaa lafdigiisa la qaataa sade abubakar iyo cumar oo kale markan alcumaraan waaba tan laba yidhaaho lafdigan abubakrin waa ismi murakaba kanise waa ka duwan yahay kolkolna waxaa la eegaa kii xagga sharafta iyo taas ka mudan oo kaasaa laftigiisa la qaataa kolna dee adigu macaani kale way ictibaariyaane laakiin dee waa wax imika badan oo luqadii badan alqamaraan imika dayaxyo cadceed oo kale alcumaraan waa taa aan sheegnay bal maalan alaswadaan timirta iyo biyaha oo kale oo dee iyadna kitaabka kuba sugan iyo waa taa tanna waa taa baabkeed markaan idhaahno dumarka looma isticmaale raggunbaaba loo isticmaalaa bal kulankoodana xadiidka markaan eegno ayaa waxaa looga jeedo aan ogaan doonaa wuxuu yihi markaa musanifku xadaanaa mucaad bnu fudaalata qaala xadaanaa hishaamun xaa وxadaثna أbu نucaymi can هishاami can qataadata can الxasani can abi raafici can abi hurayrata can الnabiyi slى اllahu عalayh waslama qaala anahu qaal bal kollay sanadka malaa nin un baan isleeyay hore imika ma xusuusin aan soo maray inta kale waan soo wada maray ninkuna ama raawiguna waa sheekhan bukhaariye mucaad ibnu fudaale ugu soo horeeya kolleyna waa nin marka la eego sheekhadii bukhaari raggoodii ugu waaweynaa kaba mid ah bal keligii unbuu kaba wariyaa oo kutubta kale shantaana midna riwaayaba kuma laha oo waa sidana kagama wariyaan toosna ugama wariyaan toos ugamay warin kareenoo marka la eego waqtiga uu dhintay malaa umay suurto gasheen inay la kulmaanbe eh laakiin waa sheekhada bukhaari raggooda u waaweyn buu kaba mid yahay waana nin iqa ah bal markaas walow dee dabaqo aada uga waaweyne ay dabaqo ka waaweyne ay jirto laakiin haddana markaan xagga wafaadkiisa iyo geeridiisa eegno waa nin markaa bal hiqo lagu kalsoon yahay laakiin kitaabkeenanunbuu riwaayo ku leeyahay kutubtii kale usul shaahidkuma laha hishaamkan labada goor ku suganna waa imaamkii hishaamu dastawaa'i weeye isaguna hishaam buu kaba warinayaa abuu nucaymna hishaam buu kaba warinayaa sanadka inta dambena hishaam laga bilaabo waa iskaga mid xasankuna waa xasanulbasri aburaaficna habeenkii dhoweydba waan soo haynay nufayc oo waxaway ninkan abu hureyre kaba warinaya bal in yaroo kooban haddaan caawa hishaam ku yar joogsado kollay tarjamo fiican buu ama tarjamo waa dadkan dee intay cilmi badan lahaayeen xifdi fiican lahaayeen camalkooduna uu aada iyo aada u badnaayee ilaahay subxaana wa tacaala cilmi iyo camalba isugu daray qolooyinka caynkaasna taraajimtooda idilaaceeda iyo bal iyadoo waxa weeyaan taraajimtooda lagu noqdo la aqrista ama la daalacdaana kolkol nafta ama xag cilmiha ku dhiiriso ama cilmigu dee camalkaa maarmee jaanibkii camalka xaafis haba noqotee kolley waa dadka taraajimtoodu ay tahay waxa weeyaan dee ruuxa ama ay ku dheerinayso cilmi iyo camalba kolley carab maaha isagu waayo aabihiiba hishaam bin abi cabdilaahi sambar baa magaca aabihii markaa ay u soo naqliyeen addustuwaa-idan markaas looba nisweeye ama addastuwaa-i waa meel malaa ahwaas magaalo yaroo kuba taalay bilaadii ahwaas laba odhan jiray oo dhar baa laga keeni jiray lagu samayn jira oo dharkaas buu iibin jiray tijaaradiisu ahayd oo san baa loogu nisbeeyey laakiin isagu bilaadaas ma deganayne laakiin dharkaa laga keenayo ayuu iibin jiray bal xagga camalkiisaan wax ka yar taabanayaa hun in yar si ay yar baraarujin inoogu noqoteen imaamkan baa waxay soo naqliyaan habeenkii markaa dee gurigaba uu joogee laambadda ama laambaday shidan jireen la baktiyo ma gami jirin waa isrogrogi jiray kaana yatamalmal haweenaydiisaa u shidi jirtay oo markay weydiisay tidhi maxaa tan jirta mama gamayo ayaa wuxuu dhi markaa tiriga ama laambaddaa la baktiyo atadakaru dulmata alqabr qabriga mugdigiisii ayaan xusuusanayaa hurdadii baa iga tegaysa markaasoo dulmadii qabriga ayaa iga tegaysa waxaa isaga hadaladiisii ka mid ahaa dahabi uu soo naqliyo tarjamadiisa taasna waa soo naqliya dee oohintiisii xama soo naqlinaya inuu yidhi ma odhanayo anii dahabtu yowman lialabi alxadiid ama lialabi alcilmi lilaahi tacaala waa ninka camalkaa lahaa taas lahaa aya haddana le anigu marna ma odhanayo maalin keliya iska daa wax ka badane ayaan u baxay anuu xadiid ama cilmi dalbaya ilaahay daraaddii macnaha kolley dee ikhlaaskuna waa casiisba kolkol shaqsigu isagoo ise mukhlis baabatayba haddana xadli nafsi iyo waxyaalahaasi kuba jiraan aanu dareemahaynba dahabi baa halkaa wuxuu raaciyaa walaa markaasi walaa ana wallaahi waa imaamkii dahabi baa leh aniguna wallaahi baan ku dhaartay ma odhanayo maalin baan cilmi ilaahay daraaddii u dalbay markaasuu hadal buu leeya oo hadalkan ugaba jeedee fiican oo xagga niyada dalabka cilmiga kuba tacalluqsanoo dahabi tacliiqiisiya kolley hadalka ma soo wada dhammaynayo laakiin waa mujaladka toddobaad ee siyar aclaami nubala tarjamada hishaamu dastawaaye waa qeybaha hore kitaabka ayaa hadalkao dhammi ku sugan yahay markaasaa dahabi baa muxuu yidhi dadkii salafka markuu hadalkaa sii tacliiqinaya isaguna yidhi ilaah baan ku dhaartay aniguna ma odhanayo maalin baan ilaahay daraaddii cilmiga u dalbay ayaa wuxuu yihi dadkii salafka ahaa cilmigii bay ilaahay daraaddii u dalbeen fa nabuluu wa kaanuu aimatan yuqtadaa bihim ikhlaas bay lahaayeenoo markaasay cilmigii intay maqaam kaba gaadheen oo ay sharaf iyo magac kuba yeesheen bay noqdeen imaamyo lagu daydo markaasaa wuxuu lahaa waxaa iyagiina haddaa kaba mid ahaa kuwa iyagu markii hore niyadoodu aanay fiicnaynba laakiin markii dambe niyadu ay uba hagaagtay oo ilaahay subxaana wa tacaala usoo laabmay ikhlaaskiisiio markaasuu soo noqoliya hadalkii bacda salaf lagaba soo naqliyey inay yidhaaheen cilmigan waan dalabnay dee ligayr illaahi fa aba alcilmu ilaa an yakuuna lilaah cilmigii baana soo dabaalay markii dambe markay xaqiiqadiisiiyo taa ogaadeen oo noo soo dabaalay ikhlaaskii iyo ilaahay daraaddii taasay noqdeen markaasaa wuxuu yidhaha waxaa haddana kuwa raacayaba ama kuwo cilmigii dalbay oo u dalbi dee waxa weeyaan adduunyo daraaddeed iyo manaasib daraaddeed uba dalbayay wuxuu yidhaha falahum maa nawow dee waxay dooneen ay niyoodeen unbuu leeyaho markaasua wuxuu yidhaahaa xadiid buu soo qaataa axmed iyo ay wariyeenoo man hazaa yanwi ciqaalan falahu maa nawa waa duulay jihaad buu u baxay laakiin muxuu ujeedaa dabar aad heshidba maaha wax kale iska daa wax ka weyn intii buu leeyahay wax kaluu leeyahay ma jirto xadiidkuu soo qaada markaasaa wuxuu idhaa kuwo kaloo cilmigii maqaam kaba gaadhay baa jiray oo fa walow lmanaasib manaasibtii iyo wixii bay tawaliyeen fatarakuu taqayuda bilcilmi waxay faraa ka qaadeen cilmigoo lagu qayto fooxish bay kuba dhaceen umuuro kaley laba yimaadeen markaasuu idhaa fatabban lihaa-ulaa'i fama hum biculamaa kuwaas halaag baa usoo dadka culimo laguma tirinayo arrinkoodu idna cilmigii ay barteen may iftiinsan cilmigooduna natiijo ma yeelanayu idhaaho natiijo ma yeelan waqcna iyo dee taas kumaba laha haddana markaasaa wuxuu idhaha kuwo dambe ayaaba jiray oo iyagu dee intay cilmigiiba barteen haddana ruksooyin iyo rukhastii iyo waa qiilday waa dadkii qiilka deeye halkeenaba la odhan jiray qaalin bixiyaa macnaa qaalin geela ninka bixiyaa qiil ma waayo wax kastood samayso si kastoo naagtaada u furto dee waa dadka qaar maaha culimmadii saamay wadahayn dad baa lagu yaqaano haddii ninkaas qaaligeela uu markaa helo dee kolley xawaashida iyo meelu wuxuga helaba wuxuu u soo celiyo lama waayo qaalin bixiyo qilma waa yidhaah markaasay rukhas iyo waxyaalahaasa kuba fatwoodeen markaas adugu dad buu tiri haddana kuwaasi hadda cilmi badan baabay iyagu lahaayeenba ee dee cilmigii unbay gees mareen wuxuu ihi maxaa kaba dambeeyey malaa waxyaala ina daboolaya dad iyagu aan cilmi sidaasaba yeelan waxay cilmigii ka sugeen uu ahaa nasr min alcilmi dadkii uga dhigay inay culimo yihiin intaasoo kale haayada ninka iyaga mudaraskii iyo waxa weeyaan uu yahay uun inuu kutub urursado marka dambe wuxuu tasxiifinayana ama taxriifinayana uu tasxiifiyo oo kale bal markaa kuwaa dambuu kaba dhigay waxaa arrimaha ku kalifayna waa cibaadada wiile ku xambaarayna liannahum maa ra-w sheikhan yuqtadaa bihi fi lcilm dadkaasi may arag sheekh cilmiga lagaga daydo ayaanay aragoodee ama waxay bowsadeen iyo waxyaalo saasoo dee markaasay arrintuba tahay adigu waa hadal kolley malaa sidiisao loo wada daalacdaana ay habboonayd oo qeybaha niyada iyo waxyaalo kuba tacalluqsan waana hadalka uu heshaam yidhi ayuu tacliiqinayay waana ta aan masarkiisa idiin tilmaamee hadalkaygani intii kama wada cabirayo wixii uu yidhi bal waa u laabmi doontaan mujaladka toddoba dabcada shan iyo labaatankaa weeye shucayb arrawdiya raximah llahu tacala raggaasi ay taxqiijiyeen xataa ta kalena waxaan filayaa sagaal iyo labaatankana waa helaya way arqaamtii hore may bedelin waxyaalahay siyaadiyeen mooyaane waana isaga tarjamadiisa bal waa eegan doontaane waa iga baraarujino wuxuu yidhi haddaba can abi hurayrata can inabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala annahu qaal rasuulka ilaahay baa yidhi idaa jalasa hadduu fadhiisto koley damiirkan mustatirkiina dee siyaaqa laga fahmayaa waa alrajul waa ninkii bayna shucabihaa waa goboladeeda ama laamaheeda baan idhaa jamcu shucbatina waa alqadcatu min ashay waaba dee in lagu fasirayna waa lugaheeda iyo gacmahooda dhexdood waa halkaa ruux haweenay u tegayaa meesha uu fadhiistunbaa maqsuudku yahay oo lugaheeda iyo gacmahooda barhkood waxabay idhaahmee waa dee kubabka iyo bowdooyinka intaa dhexdood uu fadhiisto alarbaci damiirkan shucabiha alarbac kuba jira iyo jahadahaana dee waxa weeyaan damiirkan waxa weeyaan ee baariskiina haweenaydiibu u laabmaya siyaaqayna tusaya halkaa uu ku fadhiisto uma jahadaha macnaa jaamacahaaba dheh balaqa almashaqa aljuhdi aan idhaahne laakiin khadaabi cibaaradiisii baan kuba soconayaa deedna uu tago oo macnaa fadhigu halkaa fadhiisay un arrintu ma aha iyo mubaasharo kooban uun ee haweenaydii dee uu laba kulmo ilaajkii waxa weeyaan alxashafa fi lfarji uu dhaco faqad wajaba waa waajibay alguslu maydhigii waa waajibay macnaa wain lam yunzil bal xadiidka duruqdiisa qaarkood bay kuba timi inzaal yaanu jirinba yaanu waxa weyaan mani kaba iman be kol haddii jimaac dhaco ama ay qadarka xashafada laguba magacaaba ay farjigii gasho waayo bal maalan taas baa axkaamtan ay kaba ratimataa bal axkaamta kala duwanee ay jaanibkaa kuba tacalluqsanee boqolinka badanna suyuudi ashbaha gaadhsiiyo waxay kuba tacalluqdaan jaanibkaase haddaba uma jahadaha faqad wajaba alquslu maydhigii baa waajibay bal xadiidku in lafdiga khitaanaha waa ta aan soo maray in lafdigii uu sheekhu tarjamada u dhigtayna idaltaqa alkhitaanaani lafdigii xadiidka inooguma iman oo xadiidku lafdi kaleu inooguma yimi laakiin sheekha raximahu llahu tacaala caadadiisu ay tahay inuu baabka xataa tarjamada usoo dhigto xadiidka alfaadihiisa iyo duruqdiisa qaarkood alfaad kuba timi ayuu matniga ama baabka uba soo dhigtaa oo halkan imika waxa weeye lafdi xadiidkan alfaadihiisa ama xadiid caaisho kaba mid aha ayaaba wuxuu ahaa ida ltaqa alkhitaanaani bal xadiidkan duruqdiisoo qataade lagaba wariyo bayhaqina idaltaqa alkhataanaani faqad wajaba alqusri oo macnaha sheekhaa caadadiisu taa tahay kolkol inuu ama taraajimta soo dhigto xadiidka alfaadihiisa ee soo arooray duruqda kale kuba soo arooray taa wax kaba mida iyadoo uu lafdi kale hadda matniga kuba soo aroorinayo macnuuna kaaba weeye marka bal xadiidka tayada inooguba sugan kolley xadiid baa inoo horeeyay cuhmaan oo halkii man lam yara alwuduu'a ilaa min almakhrajayni baabka aynu inoogu soo horreeyo laakiin uu caawa inoo soo celin doono imakaba uu raacin doono oo keenayay ruuxu hadduu haweenaydii laba kulmo iyo xadiidkii cutbaanba hadduu haweenaydii laba kulmo oo uu waxa weeyaan la kulmoba laakiin wax maniya aanay kaba iman inuu weysaysanayo iska maydhayo wixii qoyaanee bal u yimee soo gaadhay laakiin aanu dee maydhi waajibkuba ahayn xadiidkaasaynu soo marnaa jiray waanu imika soo celin doonaa kalaam yarna uu yeelan doonaa sheekhuya xadiidka wuxuu inoo faa'iideynayaa kol haddii kulan uu yimaado jimaac dhaco insaal ha jiro ama yaanu jirinbe in maydhigu uu waajibayo oo ruuxii uu taa kuba waajibayo taas baa xadiidka iyada inooguba sugan lafdigan kulanka iyo laftii dhacayba masal khitaanu lkhataana labadii meeloodee la guday ay istaabtaan laftii tirmidiya uu bal maalan isagu ahaayo halkan kuba yimi alzaqa alkhitaana bilkhitaan ninkuu haweeney intuu halkaa kuba fadhiisto uu mowdicii khitaanka uu saaro ku dhajiya meeshii khitaanka intaba waxa maqsuudku uu yahay uun waa intan qadarkaa xashafada yani dakarkao dhan ba ahaanine oo adigu meeshii farjigii kuba qarsoonto uun haddii laakiin istaabasho uun ay tahay ama labadan mowdicee khitaanka uun ama cinda almulaabacaba haba noqotay waxaasun ay afka un laysuba saaro uun iilaajkaasi dhicin maydhina haddii insaal yimaado mooye maydhina kuma waajibayo xataa zina hadday tahay looma xado markay arrintu taa tahay ee imika maqsuudka halkan loogaba jeeda hadday tahay masi yimi iyo haddii kula yimi kolley lafdi kale oo riwaayo tirmidi oo idaa jaawaza alkhitaanu alkhitaana taas baa inoo fasiraysa xukunkuna halkaasuu kaba ratimayaayo waa marka in intaa qadarkaa xashafadu ay kuba qarsoonto farjigii markaas baa dee waxaanay dhahaanba mowdicii khitaanka dumarka iyo waqtiga caynkaasa inay isqaabilaan mooye xataa isma taabanayaane waxa weeyaan oo iyada mowdiceedu halkaa waa ka duwanya waa ka sarreeyaa mowdicii khitaanku bal arrinku kaa weeye oo markaa maydhigu waa waajibaya iyadoo ama insaal ha yimaado ama yaanu iman xadiidka ta iyada inooguba sugan weeye waana xadiidkan dee asalka baabka uba ah axaadiid kalena ay kuba timi oo ah kol haddii jimaac yimaado janaaba way timi ruuxiina labadoodiina maydhi waa ku waajibayaa in maydhiga ku waajibayna dee waxa weeyaan shardi uma aha insaal shardi uma aha bal axaadiida dambena waan eegi doonaayo markaa macnaha xadiidku wuxuu noqonayaa uun qasrigan ama maydhigan waajibaya kuma xidhna oo shardi uma aha insaal eh haddii insaal yimaadii haddaanu imanba maydhiguu waajibaya xadiidku taas buu iyada waxa weeyaan inooguma sugan bal wax ka duwan baan arkaynaa horena aan usoo marno waa kan baabu qasli maa yusiibo bal iyadoo rasuulka ilaahay laba weydiiyo in yidhi saasaan sameeyaayo kolkol baanay waxba igaba imanoo iyadoo axda ixdaa zawjaati laba joogtay ayuu yihi aniga tanba waxaa waan samaynaao haddana waan wada maydhanaa un taasi waa inoogu timaadaa cadsiga iyo daalitaan iyadoon insaalba imana waan ka maydhanaa bal markaa xukumkii dee inoo sugnaaday kan weeye waana kii markii khilaafkaa hore bacda saxaaba jiray dabadeed iyo bacda taabiciin markii dambe khilaafkaasi waa suulay oo dee xukumkaa haatan aan leenahay waa itifaaq ama ijmaac ba ayuu weeye taabacahu waxaa raacay ciddan la raacayna waxa weeyaan horta waa hishaam oo damiirkan taabacahu ee baariska ihi dee faacilku waa inoo yeelaaye waa hishaamu dastawaayi hishaamna qataadu kaba warinayay markaa waxaa raacay camr bnu marsuuqin can shucbata milahu camr bnu marsuuq markaa kama warin hishaamin qataado toosugama warine shucbuu ka warinaya shucbana qataadu ka warinayay oo markaa hishaam waxaa raacay oo xagga xadiidkan warintiisa qataado lagaba warinayo camr bn marsuuq ninkaa la yidhaha albaahili oo dee markaa waxa weeye kolley kitaabkeena ku sugan mursin wax kaba wariye shucbo xadiidka kaba wariye oo xadiidkan lafdigan wax laba mida idaa jalasa bayna shucabiha wa qaala muusa muusa wuxuu yihi waa atabudaki xadaanaa abaanu abaankuna waa abaan ibnu yaziid alcadaar qaala xadaanaa qataadatu qaala akhbarana alxasanu milahu oo xasan maaha inuu xasantoos u warinaya abude wuxuu kaba warinaya abuuraafic abuuraaficna abu hurayra xadiidkii hore mid laba mida oo intana muxuu inooguma faa'iideynayaa shaamudasawaaya qataada waa ka wariyay sanadkaa hore waxaa kaloo xadiidka kaba wariyey qataada shucba ayaa kaba wariyey waxaa kaloo kaba wariyey abaan ibnu yaziid alcadaar baana qataado kaba wariyey weliba riwaayadan dambe abaana qataada muxuu yidhi halkaa can ilxasan inoo taalay akhbarana alxasanu oo tadriiskiisiibaa markaa halkaasna aan kagaba badbaadnay wuxuu yidhi akhbarana alxasanu xadiidkuna waa kii hore waa mutaabaca uun mutaabacadna xadiidka dee way la wariyeen weeye qoladan say u wariyeenna waa ta aan sheegnay baabu qasri maa kii maydhitaankii baabkii weeye yusiibu asiibaya macnaa arajula weeye ninka gaadhaya asiibi min farji lmar'ati min ruduubati farji lmar'a farjigaa haweenayda dee waa qoyaankaasiyo waxyaalaha isaga asiibaya maydhidii uu maydhayay xadiidku intaa wax ka weyn buu faa'iideynaya waana xadiid aan soo maray oo maydhi inaanu balkuba waajibayn umuuraha umuub dhigan ee markaa horeynu soo marrayna inay weysatani kaba imanayso ayuu usoo dhigtay iminkana waxyaalaha qoyaankaas iyo umuuraha in layskaba maydhayo ama miyaa la maydhanaya mise lama maydhanaya sheekhu ti dee waayo xadiidkaa hore ayay kaba hor imanaysaayo tarjamo umuu soo dhigan bal wixii ruuxa gaadhayay ee haweenayda farjigeeda ruduubada iyo waxyaalaha markaa la kulmo kaba gaadhayay dee waa cudwigiisa iyo wixii ku dhow buu gaadhayaa taa maydhitaankii lama maydhaya xadaثna abu macmarin qaale xadaثna cabdاlwaariثi can اlxusayni qaala yaxya waأkhbaranii abu salamata ana cada bna yasaarin ahbarahu ana zayd bna khaalidin اljuhaniya ahbarahu anahu sa'la cuثmaana bna cafana xadiidkan waa wadi doonaaye cabdlwaari ibnu cabdulwaariث ibnu saciid xadiidka waxaa ka warinaya xusein xuseynkana waa nin xusein ibnu dakwaan laba yidhaaho almucalimna waa la yidhaah almuktibna almucalimuun bay laba mid tahay oo dee waxa weeyaan taas nintaas laqabkaaba lahaa weeye oo reer basra oo hiqa oo kutubta lixdaaba inoogu wada suganoo dadka atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa bal siqaara taabiciin la mucaasarooday marka cibaarada ka dambaysana can ilxuseyni qaala yaxya qaalo labaad baa halkan xadfan oo culimmadu khad ahaan ay u gooyaan laakiin lagu dhawaaqo oo markaa maxay noqonaysaa cibaaradu xadaanaa cabdulwaariثi can ilxuseyni qaala xusein wuxuu yidhi qaala yaxyaa yaxyaa yidhi oo isaga yaxye ka warinayo yaxyuhuna waa yaxya bnu abi kasiir markaa sheekhuna raximah llahu tacaala taas wuu ku baraarujinayaaba halkani can ilxuseyni qaala wuxuu yidhi xusein qaala yaxyaa yaxyaa wuxuu yidhi wa ahbaranii abu salamata abu salama ii waramay ee kollay wowduna mala cadaf bay keenaysaa wax muqadaray meesha kuba cadfan tahay xadiidkan mooye axaadiid kale oo uu abu salama uba waramay baa meeshii jirtay oo macnuhu akhbaranii bikada wa akhbaranii bi hada alxadiidi oo waxyaalo kale uu sheegay baa jirto intii dee maaha imaka maqsuudkeenu waa xadiidkani wa akhbaranii waa ii waramay abu salamata waa abu salamata bnu cabdiraxmaan ana cada bna yasaarin waa taabici kale yaxyana waa taabici waa saddex taabici baa markaa isku xigoo kala warinaya ayaa ahbarahu u waramay oo wuxuu ugu waramay ana zayd bna khaalidin zayd bnu khaalid aljuhaniya ee reer juhayna waa saxaabi isaw ayaa ahbarahu u waramay oo wuxuu ugu waramay annahu sa'ala cuhmaana bna cafaan cuhmaan ibnu cafaan buu weydiiyey marka laba saxaabi iyo saddex taabici wey iyo xadiidka isugu keen xigaan waa shan xusein iyo cabdulwaaris iyo abumacmar waa sanad aada u dheer oo la arko ee imika tan waa bukhaari waa meelihii uguba dheeraa haddaan sagaal meel dhicin oo sideed inay sanadkiisu gaadho isagiio rasuulka ilaahay xadiidkiisaa sideed ay uba dhexeeyaan ee tiradana waxa badisay saddexdan taabici ee isku xigee kala warinaya iyo laba saxaabiyo haddana xadiidkii iyagu wadagalay shantan baa tiradii kordhisoo meel taabici keliya iyo saxaabi keliya gelila oo saddex meesha ay kaba dhici lahaayeen ayay shan imaka ay noqdeen dabaqadii saxaabada iyo dabaqadii taabiciintaoo keliya tan baa markaa sanadkii naasilkan kaba dhirtay ama tiradiisa badisay haddaba zayd baa wuxuu weydiiyey cuhmaan ibnu cafaano faqaala wuxuu ku yidhi ara-ayta bal waxaad ii warantaa idaa jaamaca hadduu jimaaco arajulu ninku imra'atahu haweenaydiisa oo falam yumni wax maniya aana ka iman jimaaci waa dhacay laakiin wax maniyi may iman maxaa u yeelayaa maxaa xukunku yahay qaala cuhmaanu cuhmaan baa wuxuu idhi yatawada'u u weysaysanayaa kamaa yatawada'u siduu u weysaysanayo lisalaati salaada waa weysadii salaada wayaqsilu waanu maydhaya dakarow dee kollay tan baana horeynaysa sida laftiga inoo dambayseen waxa weeye dakarkiisana wuu maydhi waana halkan imika intii uu tarjamadu inoogaba baabaysan tahay qasru maa yusiibu min farji lmara weysada mar horu horreysiiyey oo aynu weyse dhexdeed kuba soo marray xadiidkani intaa wixii dee dakarkiisa qoyaankiiyo wixiibuu kaba maydhi waanu weysaysan maydhi laguma laha weeye waxba maydhi uma baahna hadda jimaacina waa dhacay faqaal marka qaala cuhmaanu cuhmaan baa deeta wuxuu hi fatwadiisii bay taasi ahayde si ugu caddeeyo inaanay isaga ra'yigiisa ahayn samictuhu arrinkan waan maqlay min rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay baan kaba maqlay isagoo leh waxa uu iskaba u weysaysanaya waanu madheen saa xadiidka dacad baanayn soo maro haddii lagu dedejiyo ama aada abaarowdo waxba ay kaa iman waayaan iska weysaysa uun xadiidkii baa weyn fasaaltu hadalkii waxaa wata zayd ibnu khaalid fasaaltu waan weydiiyey can daalika arrinkaas waa haweenaydii haddii uu ninku laba kulmo wax maniyi aanay iman maxaa xukumkeeda caliya bna abi daalibin wazubayra bna alcawaami wadalxata bna cubaydillaahi saddexdooduba tobankii jannada loogu bishaareeyey kaba mid yihin waa kibaartii saxaabada wa ubaya bna kacbin iyo saxaabigan isna kibaartii saxaabada ee ansaareed radia allahu canhum baan arrinkaa weydiiyeyoo faamaruuhu way amreen bidalika waa iltifaat daahirku wuxuu inu idhaa faamaruunii bidalik arrinkaasay fareenoo arrinkanoo waa maxay ah in dee la weysaysan wixii qoyaankiina la yska maydhi intaa lagu kaaftoomi ruuxa aan maydhi waajib ku ahayn qaala yaxya yaxya ayaa wuxuu yidhi wa ahbar waa yaxya bnu abi kaiir wa ahbaranii waa ii waramay abuu salamata abuu salama wuxuu igu waramay ana curwata bna zubayra curwat bnu zubayr ahbarahu inuu u waramay oo ana abaa ayuuba abaayuub bal qolooyinkaasi way amreen oo macnaa ama fatwadoodii haba noqoto ama iyaguna xadiid marfuuc ay hayeen haba noqotee taas baa qowlkoodu ahaa yaxyaa wuxuu yihi sanad kaluu inoo sheegaya abuu salama markii hore cada ibnu yasaar iyo zayd ibnu khaalid baa yeede abuu salama ay u waramo wuxuu ugu waramay ana curwata bna zubayr curwat bnu zubayr ahbarahu inuu u waramay oo muxuu ugu waramay ana abaa ayuuba abaa ayuuba alansaari ahbarahu annahu samica dalika min rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam inuu arrinkaa rasuulka ilaahay kaba maqlay taas ayuu iyadana waxaweeye iguba waramaya xadiidna waa inoo dambeeyaa ubay ibnu kacab uu inooguba sugan yahay walow uu waxaweeye ayuubna uu ubayi inuu kaba sii maqlay xadiidka inooguba imanoo kalaamkeedu inoo dambeeyo bal markaa meesha maxaa xadiidka inooguba sugan xadiidka marfuuca ee uu dee waxa weeyeba inuu kol hadduu yihi cuhmaan samictu min rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam fatwo in ruuxii haddii igsaalba kuba yimaado ay wax kaba iman waayaan liamrin maa qoyaankiina uu iska maydhayo weysaysanayo weysadii salaada oo kale hadhowna saa laftiga inoo dambeeya uu iskaga tukanayaa weysada macnaa maydhi waajibkuma aha bal taas baa iyada xadiidka inooguba sugan dee xadiidku marfuuciya marka la eegana kibaartan asxaabtii rasuulka ilaahay waa ayuub alansaar iyo ubay ibnu kacab oo ansaara iyo saddexdan ama afartan saxaabiya waliba afartuba jannadii kuwii loogu bishaareeyey kaba mid ahaana fatwadoodii dee waana riwaayadoodii ee fatwadoodiiba taa ahayd bal xadiidka taas baa inooguba sugan laakiin xadiidkii hore maxaan kuba soo maray kol haddii dee ama inzaal ha dhaco waataan lahayn riwaayaadkay kuba yimaadeen ama yaanay iman bee kol haddii jimaacba dhaco in maydhi waajibayo kolleyna sidaa xadiidkaa inooguba sugan ayay jumhuurulculamaa kuba tegeen oo ah waxa weeye inaan lagu kaaftooma in bel waxa weeye aan lagu kaaftoomahayn weyso xadiidkan waxa uu inoo faa'iideynayaana xukun markii hore jiray ay ahayd islaamka bilowgiisiina ay ahayd xukumkani mansuukh yahay oo uu nasakhayana xadiidka abuu hureyre iyo xadiid caaisho laba mida iyo axaadiida balbaabka kuba timi ay iyadu nasakhday weeye yadda axaadiid kaleba ay nasakhday taas baa jumhuurulculamaa ay kuba tegeen bal khilaaf baa jiray kolley waatanoo waqhtigii saxaabada taabiciintana waqhtigeeda midharh kooban oo abuusalama kaba mid yahay baa qowlkoodu jiray acmashna waa laga soo naqliyaa deesna waa taabiciintii uun shaafici hadalkiisan saa kaga muuqata nin ay munaadaroonayeen oo si wuxuu ra'yigan qabo taasna waaba jirtee laakiin bal waxaan leenahay calaa kulli xaalin xataa saxaabadan halkan kuba sugan intooda badan waxaa sia imaam axmed iyo ay soo naqliyaan fatwadoodii oo tan kaba duwan oo inay kuba fatwoodeen in la maydhan ayaa jirta markaa taasna ismana lama odhanayo dee isagiibaa arrinkiisu iskhilaafay riwaayadiisiiy ama fatwadiisiie markii horena taas bayd markii waxyaaliha dambe ay uba muuqdeen ee rasuulka ilaahay umuuraha dambe kaba sugan ay uba muuqdeenna waxay noqotay inay kaba laabmaane bal waxaan leenahay xukumka halkan noo yaalla waa xukum mansuuqa in bacda salaf oo saxaabadii iyo taabiciintii kaba midiina qowlkooda u ahaa markii dambe laakiin waxaasi way inqiraadeen axaadiidtii rasuulka ilaahay ee sugnaydna way taallaa bal markaa xadiidkani saxiixba haynoo ahaadee dee axaadiid kala duwan oo saxiixa jirto haddana la nasakhay si ayaad qur-aana oo qur-aannimadoodii noo sugantao oon ku cibaadaysan oon kuba tukanayno axkaamtii qur-aan leh laakiin aan lagu camalfalayno xukunkooda la nasakhi uu jiro bal markaa xadiidkan aan haynaa xukunkiisu waa mansuuq taasna wabayn waxaana jirtay axmed ibnu xambal oo kale raximah waxa weeye musad uu soo saaraybe cumar ibnu lkhadaab waqtigiisii oo kaleo dee khilaafkani saxaabadii jiray ayaa waxaa loo soo naqliyey in zayd ibnu thaabit dee isaguna raggan ka waaweyn buu kaba maqlay uu ku fatwoonayo arrinkan oo waa u yeedhay oo deetuu yidhi iyo caduwa nafsi intuu kaba cabiray waxaad gaadhayba inaad masjidkii rasuulka ilaahay ra'yigaagii kagaba fatwooto markaasuu yihi maya anugu dee taa kumaan fatwoone adeeraday ama dadkii baan kaba maqlayoo qolooyin ansaara loo yeedho yidhaahdee haa sidaasi way jirtay saxaabuu kulmiyey markuu saxaabo kulmiyeybaa arrinkii xataa qeyb dhammi ay arrinkan iyagu kuba tegeen mucaadi iyo cali iyabaa kaba aamuso yidhi arrinkan waxaa cid kastaba kaba og sawjaadkii rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh iyagii ha la weydiiyo xafsa ayuu cid u diro xafsa war uma hayay tidhi oo iyadu taas haddana caaisho dee xadiidkaa horeba inoo warisay oo dee abu hureyre iyo caaishayba xadiidkaa warinaya oo de markaasay arrinkii sheegto markaasaa cumar qaraarkiisu ahaa inay khilaafkii waa go-ay hadalkii waa dhammaadee cidda bal maalan la arko intuu dee waxaa sameeyey aan kaba maydhanba waan ciqaabi doona taas oo kale oo dee waxa weeyaan dee nakaala ama waan ciqaabi doona bal markaa waxaan leenahay arrinkani haba jiro barhkoodna naskhiga ha kaba qarsoonaado waqtigoodii xataa iyo waqtigii rasuulka ilaahaybe waa rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waqtigiisii baa la naskhay xadiidka kalaana naasikha xukumkana mid lagu camalfalaya maahee kol haddii la kulmaba oo kula laakiin ficlani uu dhaco waa laga maydhanaya ama insaal ha jiro ama yaanu jirinbe bal ubay ibnu kacabo marka halkan aan kuba hayno ayaa waxaa xadiid kuba yimi dee waxweya axmed iyo ay wariyeen inuu yihi fatwadaa lagu fatwoon jiray ee almaa min almaa ruqsay ahayd awal alislaam laysuba ruqseeyey ee intii intaa ka dambeysay iqtisaalkiibaa la ysfaray bal xadiidku kaaba wey xdثna مسدد qال xdثna يحيى عن هiشhام بن عروة qال أخبرنيi أbي qال أخبرنيi أbو أيuبa qال أخبرنيi أبي بن كعب أنه qاaل يحyu waa يحyى بن سacيid الqطاn weeye مسdد kol hadduu kaba horeeyo هiشhaamkuna هiشhaam mudسawaagi mahay waa kan dee هiشhaam بن curwaba abi curw kaba warinaya curwana abu ayuub buu kaba maqlay waa saxaabiga laakiin maanta saxaabigaasi saxaabi kale waa ubay ibnu kacab buu kaba sii warinaya xadiidkii horena waxaan kuba soo aragnay abu salama uu curwo kaba wariyay waa riwaayada hishaam imaka taase inuu aba ayuub yidhi annahu samica dalika min rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam riwaayadeenna hore daraqunyo kale iyo way cileeyaan oo waxay kaba dhigaan waham inay tahay iyagoo tan kuba cilaynayo leeyihin abu ayuub ubayi buu kaba maqlay rasuulka ilaahay kamuu maqlin laakiin culimmadu waxay leeyihiin isagoo dee rasuulka ilaahay ama isagoo kaba maqlay ubayi ayuu rasuulka ilaahayna kaba maqlay labadan la yskuma cilaynayo in dariiq kale oo xataa aan keenan ahayn oo abu ayuub inuu rasuulka ilaahay kaba warinayana way inoo timi bal markaa labada dariiqba wax inoo sugan ama markan waa sidada iyo waa sida la-aantu annahu qaala wuxu uhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow idaa jaamaca hadduu jimaca rajulu lmar'ata falam yunsil maxaa uu yeelayaa xukumkiisu muxuu noqon qaala wuxuu uhi yaqsilu waa maydhayaa maa masa wixii taabtay asiibay almar'ata haweenayda minhu isaga xaggii oo taas kaba asiibay ayuu maydhayaa macnuu waxa weeyaanuun waa idlaaqu lmalzum wa iraadatu laazim eh waa yaqsilu rajulu lcudwa aladii masa farja lmar'ati min acdaa'ihi wey cudwigan dee taabtay waa dakarkii dee waxa weyaan farjiga haweyn dee qoyaan iyo waxyaalaha lahaa intaasuu iskaba maydhaya uma yatawada u weysaysan wayusalli riwaayada baa tii hore kaba sii sariixsan weysadaas baanu kuba tukanayaa laakiin xadiidku kuwii hore inoo laba mid yahay waana taanilo xadiid citbaanna hore inuu usoo maray balow dee aan saxaabiga halkaa inooguba magacdana laakiin citbaan buu ahaa bal markaa axaadiid kalena waabay jiri karta laakiin waa xukun mansuukhaan leenahay khilaafkaasna dee waqtigaa taabiciintii dabadeed mala haatan waaba iskaba qiraado xataa wixii kaba dambeeyey cid magaca leh oo laynoo soo naqliyey makama ogine qaala abuu cabdilaahi wuxuu yihi waa bukhaari alguslu in la maydho haddii kulanba dhaco ayaa axwadu waa axwadu fi diin weeye xagga diinta marka la eego bal haddaan nidhaahnaba naasikh meeshii ma jiro oo naasikhi inooma sugnoon halkan sugi weyno aan markaa waxaan labada xadiid ku kala raajax yeelaana inoo muuqan waayo ixtiyaadka muxuu ku sugan yahay ruuxa dimadiisi maxay ku beri noqonaysaa waa in la maydho wey wadaaka maydhashadaa la maydhanayaana alaakhiru ay aakhiru min amri rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam kan baaba naasikhi ah oo waxa weeyaan markaa rasuulka ilaahay arrinkiisa waa wixii dambeeye wey alaakhira anigoo sida ii taalla dee waanay jirtaa malaa abudar oo kale wakadalika alakhiir wadaaka alakhiiru laakiin waa isla macno un alaakhira markan kasrina haada labadii amar ee shaariica xaggiisa kaba yimi kii dambe kan weeye in la maydho weeye xagga marka la eega diin ixtiyaad ahaadna dee tan baa ku suganna marka laleeyaha waa axmed inama xabalena waa mansuuq aslan laguma camal falayo kan baa xukunkii inoo jiraye haddii bal kolkol ruuxa say u kala horeeyeen uu muuqan waayo onuu naasikhnimo inuu iyo meesha baab naskhitay aanay u sugnaan labadii xadiidna uu kala raajax kari waayo keebaa markaa ixtiyaadku jira ha laga maydhiyo yaan laga maydhan markay labadu timaado in lagaba maydho kaas baa dee diin ahaan ixtiyaad u ah oo markan dee iyadaad kaa kaba tagto aad adigu intaad waxaa samayso aad iska weysaysato uun axaadiidtaa kalena ay jiraan ee waxaaba meesha iman karta salaadaad iyo waxaagiiba ruux janaabaysan inaad kuba tukatay adoo janaabaysan ruux janaabaysan baa tahay inaad kuba tukatay haddaba ixtiyaadka xagga diineed waa iyadoo kan lagu camalfalo kaa xagga maydhiga in isagaana kii dambeeyey wainamaa bayanaa laakiin wuxuu baabaan u cadayno xadiidka kale aan usoo naqlinay waalikhtilaafin ikhtilaafkoodii ay dee saxaabadii oo kale dee dadkii kaba dambeeyeyna barhkood waa kaa iskhilaafku jire macnaa waxay arrinta iyadu ahaydba si aan loo moodin ijmaac inuu jiro ee meesha ikhtilaaf inuu jiray loo ogaado taa cadaynteedubaan taa oo laba nimin kitaabuqusil halkaas baynu kagaba baxayna inoogaba dhammaaday oo waxa weeye de waana taan leena arrinkani waa arrin markii dambe waa inqiraado khilaafkeedii jimaacuna inzaalkuna in haddii ay manaam tahay oo kale iyo taa inzaal baa u shardiya sidan horeba usoo ogaanay laakiin kulan dumar marka ay tahay dee waxa weeye iyada inzaal lama eegaye kol haddii kulankii dhaco kulankii dee ilaajulxashafa fi lfarj maydhigi waa waajibaya bismi illaahi raxmaan iraxiim kitaabu lxaydi xaydka kitaabkiisii weeye waa axkaamtii xaydka ayaa halkan insha allahu tacaala inoogaba bilaabi doonta kolley tayamumkiiyo weli waa inoo dambeeyaan xaydkuna waa shayga macruufka oo damka waqtiyadaa dee ay dumarku waqtiyadaa dee iska waxa weeyaan go-an ama muctaadka kaba imanaya calaa sabiili sixa kaas baaba laydhaa haddaba bal xukumkiisiibuu ama axkaamtiisa cadaynteedii buu kitaabkeedii yahay iyo wa qowlillaahi tacaala kitaabu qowlillaahi tacaala ilaah qowlkiisii balisna uu yidhi ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إلهي وحول ويسألونك وحي كويدين يا نبي محمد عن المحيض كلي مسر ميميان كبردقينا أو حيض كيبان إمك كبردقينا بل حيضك يا أحكامتي سياح واشيسه markay haweeneedu xayd leeday miyaa lala kulmi karaa taasay ku weydiinayaan alaftigan maxad dee masterna waa noqdaa waa master miimiya ismi darfi miimiyo ama zamaaniya ama makaaniyana waa noqonayaaye bal xaydkii ayay ku weydiinayaan xaaladiisii iyo axkaamtiisii iyo bal haweeneyd dumarka in lala kulmi karo waqtigaas iyo inaan lala kulmi karin kolle waa siday su-aashoodna ahayd qul waxaad tidhaahaa huwa xaydku oo maxaydkii marka halkan waa alxayd baan idhi maxaydku xaydku waa adan dhib weeye waa shaygaa mustaqdarka ah waa shaygaa nijaasta ah oo waa waxaas dee ada ah ama dhib oo ujeeddadu laba dhibsado dee ama ha noqoto nijaasnimadiisa iyo urtiisa iyo waxyaalahaasba uu leeyahay ee factasiluu dheeraada annisaaa dumarka ka dheeraada filmaxiidi fii xaali alxayd waqtigaa ay xaydka leeyihiin dumarkii ka dheeraada dheeraadtuna waa jimaacoodii ka fogaada axaadiida inooguba tegi doonto waa jimaacoodii a jamaacadan waqtigaa iska ilaaliyo ka fogaada waayo waa shayga aadaha ilaahay kaba cabiray walaa taqrabuuhunna ha u dhowaanina oo jimaac ahaan ha ugu dhowaanina maaha dee haba agmarina sidaa yahuudi yeeli jirtay aqaladaba ka saari jireen dumarku markaa ay xaydaan oo kale arrinku maaha laakiin waa iyagii dee idinkoo wax ka da-aya oo dee jimaac ahaan ugaba daya mubaasharadii xataa way bannaantahay siay noo soo socote in meelo lala jibsadaana way bannaan tahay bal ha u dhowaanina xataa yadhurna ilaa ay ka daahir noqonayaan oo xaydkii uu kaba go-ayo taas weeye fa idaa tadaharra tan dambe waa hadday markay daahir noqdaan ay maydhaan weeyaan tadahara macnaa iqtasalna weeyaan oo maaha un xaydkii oo go-ay in jimaacii uu bannaanaanayo dee waxay ku xidhantahay waa inay xaydkii kaba maydhato isagoo kaba go-ay haddaba marka ay tadahuraan ay isdahiraan weeyaan ay maydhaan faatuuhunna u yimaada min xaysu meel amarakumulaahi ilaahay idin amray waa halkii dee ilmo laga dayi jiray ee matigii ama masraciiyo maxalkii xarsiga ilahay yihi faatuu xarsakum taab anaa shitum meeshaa ugaba yimaada oo dee meel aan meesha ahayn dee in looga tagaa ma bannaane halkii ilaahay idin amray idin jideeyey taas ee aa markaa xarsiga maxalkiisa ahayd ugaba yimaada in allaha ilaahay yuxibu wuxuu jeceliyay atawaabiina kuwa towbadkeenka badan dembigooda kolba kaba dhaca had iyo goor kaba soo noqda wayuxibu waa jeceliyo almutadahiriina kuwa isdahira dunuubtii iska dahira ee waxyaalaha anjaasiya aqdaartii iskaba dahira ay kaba mid tahay bal waxa weeye waxyaalihii la iskaba dahiraya dee iyadoo dumarkii ay xayd leynoo loo tago dumarkii oo xayd loo loo tago waxaaba kaba mida iyadoo meel dee halkaa xarsiga aan ahayn oo sida duburtii oo kaleo looga tago waxyaalahaasna waa waxyaalihii dee kuwa iyagu iska dahira umuuraha ilaahay waa subxaanahu watacaala waa jecel yahay bal aayadda kolley xadiidka saxiixa muslim ku sugnaabaa wuxuu ahaa yahuudi marka ay dumarku xaydaan guryahay kaba saari jireen ansaari way nasaara way kaba duwanadoo way iskala kulmi jireenba dee in kolley reer madiinana yahuud iyo xaaladooda iyo caadadu way yaqaaneenba rasuulka ilaahay baa arrinkaa la weydiiyey markaasaa rasuulka ilaahay muxuu hi isnacuu kulla shayin ila nikaax waxa weeyaan sameeya wax kastaba waxaan nikaaxayn ujeedadu jimaaci waxaan ahaynba waa idiin bannaanyahinoo dee iyadii jirhkeedu waa daahir waxbaa lala cunayaa meel baa lala jiifsanayaa in waxa weeye mubaasharadiina waatan arki doonaba rasuulka ilaahay suu yeeli jireen laakiin jimaaceed ayuun kaba dheeraada jimaaca jimaacdaanba waxa bal markaas ilaahay subxaana watacaala aayaddan dee wuxuu inooguba caddeeyey axkaamtii xaydka wax kaba mid iyo waqtiga xaalal xayd dumarkii inaan loo tegahayn waata inooguma sugan kolley waxyaalo badan baa inoo iman doona oo kitaabka insha allahu tacaala abwaabtiisa kitaabkan aan kuba jiro abwaabtanu istaba dhigi doono sheekhu inooguba iman doono umuuraha kuba tacalluqsan baabun kayfa kaana bad-u lxaydi وqwl النabiyi slى الlah عalيه waslm hada shayu katabahu اllah calى banaati aadama kale markay cibaaradood ama tarjamadu san tahay laba wej bay dee kitaabka bilowyadiisa bal baabkii ugu horeeya san ba ahaaye kayfa kaana badulwaxy waxa weeye laba craabood way craabaano in baabkaanu idaafayno intan kaba dambaysa jumladan kaba dambaysa ee lafdi ahaan oo ay noqoto baabu oo markaa lama tamwiininayo baabu markaa waa hada baabu kayfa bad lwaxy wuxuu u yahay oo baabkuu baabaysaya bal arinkan adee seeba waxa weeye badulxayd xaydka bilowgiisu ah marka haddaan taan idhaahno waa qowli nabiyi sala allahu calayh wasalam waan jaraynaa iyo iyadoo baabun aan tanwiinsano kayfa kaanana hadal aan bilaabanayno uu noqdo dee wixii hadalku uu ku go-ayay ama khabarkiisuna inta ka dambaysay noqone bal haddaan tan dambe ku socdo baabun hada baabun kayfa seebaa kaana uu ahaa bad-ulxaydi bal xaydka bilowgiis iyo waqtiyadii uu bilaabmaya dadka ma markii ilaahay dumarba abuuray ama haweeneydii ugu horraysiiyo hablaheediiba waa ku bilaabmay mise mar dambe ayuu bilaabmayba iyo wa qowlu nabiyi sala allahu calayh wasalam waxayo dee rasuulka ilaahay qowlkiisii uu yidhi maxay haada waa xaydkani shay-un shay weeye katabahu llaahu ilaahay ku kalifay oo uu ku qoray oo macnaa uu iyagii dee waxa weeyaan ku abuuray calaa baniyati aadama ilmo aadam hablahiisi ama hablaha ilmo aadam oo dhan bal wa qaala bacduhum barhkood baa waxay yidhaaheen kaana awalu maa kii kii ugu horreeyay waxaa ursila la diray alxaydu xaydka calaa bani israa'iil reer bani israa'iil saasay barhkood yidhaahdeen laakiin maxaa bukhaari raaciyey wa xadiidu nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi xadiidkiisa waa xadiidkanu in kaba soo qaatay haadaa shayun katabahu llahu calaa banaati aadama inay banaatu aadam way ka ballaadhan yihiin in waxa weeyaan reer bani israa'iil waa aadam wixii uu dhalo oo dhan baa soo gelaye kuwii ka horreeyey o dhanna way soo gelayaan ayaa aharu badan xagga shumuul ahaan dee iyo waxa weeyaan macno ahaan taas baa kaba badan oo waxa weeyaan waa lafdiga markaa la eego taas cibaarada xagga shumuul ahaan oo ah inuu keenayo jamiicu banaati aadam in xaydkan ay lahaayeenba israa'iiliyaadkiiyo dadkii kaba horreeyeyba isaga ama agaru quwatanba dhe isagaa quwo iyo hadalkan dadkaasi ay barhkood yidhaaheen kan baa ka xoog badan oo rasuulka ilaaha xadiidkiisiya bal marka horta waxaa jirto dee bacdigood lagaba soo naqliya halkan waxyaalana way soo naqliyaanbe in in reer bani israa'iil dumarkoodii waxaan lagu imtixaanay oo waxa weeyaan ibnu mascuud hadal lagaba soo naqliyo cabdurasaaq kaba soo naqliyo sheekhuna u leeyahy isnaadkiisa saxiixa dumarka rag iyo dumar reer bani israa'iil meel baa lagu wada tukanayey dee markii dambe waxay dhacday haweenadii reer bani israa'iil ama haweene kaba midi inay iyagoo raggaa u indha taagaysa dee waxyaalo kolley ay dadkan iyo raggan bal matalan ugu dhowaanaysa ama ay ku damcaysa ay laba timi oo markaasaa ilaahay xaydkan kuba salliday masaajidiina waa loo diiday hadal caaishana taas oo kale ba weeye laakiin sheekhu muxuu leeyahay taas maxaa xadiidkan aan inoo soo socda rasuulkii ilaahay yidhi wa katabahu llahu calaa banaati aadam ayaa waxay inoo caddaynaysaa in arrinku uu taa kaba horreeyey hablaha ilmo aadam oo dhammina waxdee ilaahay kuba abuuray arrinkani uu ahaa taas bay inoo caddaynaysaa kaas baana xujadu ay tahay oo bal reer bani israa'iil haddii labaydhaa ama muddada intanay kaba yaraydo waa lagu dheereeyey waxyaalo kale in labaydhaa mooyaane laakiin xaydku inuu iyagun kaba bilaabmay iyada taas dee arrinkii maaha xadiidkan rasuulka ilaahay wax ka duwan buu inoo faa'iideynaya waa hadalkan uula jeedo haadaa shayun kataba allahu calaa banaati aadam xadiidkuna waa xadiid insha allahu tacaala uu inoo keeni doono waa xadiid de xataa ama isagoo amrun ama shayun labadaba labada laftiba uu kuba keeni doonaa muhimku waxa weeye xaydkani waxaana hadal ibnu cabaas uu kaba soo naqliyay sanad saxiixa ibnu munder inuu xaydku xaawo intii ay joogtay jannada ay kuba jireen inaana xaydkan aana iskuba arag ee markii lasoo dhaadhiciyey ee jannadii laga soo dhaadhiciyey ayaa iyadana uu kuba bilaabmay dee markaa iyadii hadduu kuba bilaabmayna wixii ay dhashay iyo dadkii ka dambeeyey iyaga kaba beermay oo dhan banaatu aadam waana banaatuha iyadoo iyaduba iyadna tafiirteedii ay tahay waa waxay lahaayeenoo rabbi kuba khalqay weeye bal markaa taas weeye amaa qowlkaasa reer bani israa'iil buu kaba bilaabmay ha laba yidhaaho in xataa barhkood asaaniid suganba ha lagaba soo naqliye xadiidkii rasuulka ilaahay baa kaan kana waasacsan quwa ahaan iyo dee isaga ayaana kaba badanoo waxaan leenahay meye waa ka horreeyey saas baa kalaamka imaka abu bukhaari yahay baabulamri binufasaa idaa nufisna xadiidkii wada hada shayun katabahu llahu calaa baniati aadama ayuu imaka waa inoo keenayaa marar kalena wuu soo celcelin doonaa in badan buu soo celcelin doonaa waa tiro badanba oo qolooyinkiinan imaka fatxulbaari haysa dabcadan maxamed fuaad cabdilbaaqi taraajimtiisa ay tahay dee malaa waxa weeyaan waa labaatanna way kaba badantay intuu soo celcelin doona abwaabka kala duwan oo waxoogaa intan aan ku jirno ay noqon doonto bal matalan kitaabkan dahaara ama kitaabkan xayd baabulamri amarkii laba farayey ama waxa weya baabulamri arrinkii iyo amarkii almutacaliq binufasaai haweeneyda nifaas kale kuba tacalluqsanaa waa waxyaalaha iyada kuba tacalluqsanaya axkaamaheedii wax kaba mida weeye idaa nufisna dumarku hadday xaydaan bal taas buu baabkeedii yahay macnaa baabulamri binufasaa ay baabulamri almutacaliqi binufasaa halkaa waxaan filay riwaayada bukhaari barhkood baabulamri binnisaai idaa nufisna baa tarjamadu ay ahayd oo amarkii kuba tacalluqsanaa dumarka haddii xayd kaba yimaado waa axkaamtii ay lahaayeen ayaaba halkan inooguba imanaysa taas bay barhna baabulamri binufasaai nufasaana waa lafdi mufrada ee laakiin dee jinsi ahaan markaynu eegno inay mid gaara u looma jeede waa jinsi ahaane ayaa idaa nufisna markaa uuba jamciyey macnuhuna waxa weeyaanu kolle way istagayaane bal wixii kuba tacalluqsanaa dumarka axkaam ahaan marka ay xayd kaba yimaado taas buu baabkeedii yahay taas baa markaa macnuu yahay oo waxa weye arrin kalena kolley mar buu inoo keeni doonaayo xaydkana nifaas waa lagu idlaaqaa isagaaba tarjamo u dhigan doona waana kan imika kaba cabiray idaa nufisna macnaa idaa xidno baan imika kaba cabirnay kolleyna bal ma nufisna la odhanaya mise nafisna mise farqibaa u dhexeeya markay dumarku dhalaan oo in cibaaro laga cabiriyo marka xayd kaba yimaado cibaaro kale laga cabiro taas kalaamkeedu wuu inoo dambeynaya xadaثna عlي بن cabd الlaahi qaala xadaثna سufyaan qaala samictu cabdالرaحmaan bn اlqaasimi qaala samictu اlqaasima yaqulu samictu caaishaةa taqulu kharajna laa nara ila اlxaja bal sufyaanku waa sufyaan ibnu cuyeyna cabdiraxmaan ibnu lqaasimna aabihii qaasim buu kaba warinayaa kollay qaasim habeen dhaweyd waa soo haynay bal labadoodaba markaa hadal uu ibnu cuyeyna yidhi oo kitaabka meel dambe kagaba sugan ayaan soo naqlinay oo yihi cabdiraxmaan ibnu lqaasim kaana afdala ahli zamani aabbihiina saasuu kaba cabiray bal ayuubbaa isagu lahaa qaasim maan aragba cid ka mudan ka fadli badan anigu maan arage waa cabdiraxmaan ibnu qaasim ibn maxamed ibn abi bakrin asidiiq abihii waa taabici fuqahadii madiine kaba mid oo dhexe isaguse taabici maaha laakiin waa taabiciin saxaabada qaar malaha sooba gaadh noolo leh sade ciduu la kulmay ma jirte waa atbaacu taabiciintuun raggii ugu waaweynaa se kitaabka dawaaye waa dadka aimada ah labaduba waan leenahay ama dadkii waqtigooda dadkii uguba mudnaa kaba mida wuxuu ihi qaasim bnu moxamed yaquulu samictu waxaan maqlay caaishata waana edadii weeye dee walaalkii moxamed ibnu abi bakre ma aabihii moxamed ibnu abi bakr bay walaalo ahaayeen bal iyadaa soo korisay qaasime taquulu xaalay kuba qowleyso oo dee moxamed ibnu abi bakr dee wuxuu dhashay maalintii xajatulwadaac dulxulayfu kuba dhashay waa rasuulka ilaahi markuu xajka usoo baxayo intaasaaba dee waa saddexdaa bilood buu rasuulka ilaahi xayaatadiisii laakiin markii dambena waqtiyadii dagaaladii saxaabada dhex ama muslimiinta dhexdooda cali bnu abi aalib amiir almuminiin iyo mucaawiyo kale khaasatan markii ay cali lagalaba wareegay masar oo kale waqtigaasuu halkaa joogay oo dee isaguna cali uu kaba socday baa halkaa lagu dilay oo markaa dee isagoon la arka afartan gaadhin ayuu dhintayba markaa sidan bay usoo korisay dee awlaadiisii qaasim kaba mid ahaa caaisha samictu caaishata taquulu kharajnaa waanu baxnay laa nara xaal aanaan anagoon ictiqaadinahaynba ila alxaja xajuun mooye waa nuunta markaan fadxino oo macnaa waxaan u baxaynaa xajatulwadaac weeye rasuulka ilaahay bay la socdeen cumro iyagu waqtigaa meesha maanaan soo dhigan waa cumraysan doontaan maanaan soo dhigan waxaanu inagu qabnay aan ictiqaadsanayn xaj unbaaba aad xajaysaan taas bay ahayd saasay tidhi haddii laa nuraa laba yidhaahna dhib ma laho annagoon u malaynahayn dee waxaanu u soconnaa ila alxaja xajuun mooye wax kale aan u malaynayn wax kale maanaan filanin kolley umuurahan xaji wuu ku soo celcelin doonaa xadiidka oo halkaasna uu badin doonaa in ka horreysana waa inoo soo celcelin doonaa dee aad baanu xadiidka u dheerayn doonaa isagoo meelo kala duwan ilaa kitaabka akhirkiisa keeni doonee ujeedadeeda halkani waxay ahayd marka la eego carab waqtigii qabla alislaam cumro bilaha xajka la cumraysta may aqoon bal waxay u arkayeen inay dembi tahay in bilaha xajka cumro la cumraysto marka cumradana waqti gaaray iman jireen xajkana waqtigiisan cumro ay raacin jireen may jireenoo kitaabka inoogu iman doontaa insha allah ama ay kuba sugantahay inay u arkayeen cumradaa bilaha xajku min afjari lfujuur waa xumaanaha la sameeyo kuwa ugu xuneetay marka dee taa horaa jirtay weli rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh walow dulqacda waqtigan waqti ka horreeyey waa xudaybiye iyo cumratulqadaa labaduba way kaba horreeyeen iyo bal jecraana saddex cumro waqtiga kaba horreysay intaba dulqacda uu xumraystay haddana umuurahaasi wixii may suulinoo waxaanu islahay bay leedahay oonu anagu u soconnay waa xajaysaanu waayo iyada xajkeedii la fasikhi doonaa rasuulka ilaahay uu cumro u bedeli doonaa marka dambe saan u tegi doonaa meelo kale falamaa kunnaa markaan ahaanay bisariifa waa la socday xaj baa lagu dhawaaqayay walow rasuulka ilaahay uu bayaamiyey dee ninkii isagu xaj doonaya inuu xaj xurmarto ha ixraamto kii cumro doonaya cumro ha ixraamto kii israacinaya taas hadalkaasna ay u horreysay bal markaa ilaa adun waanu soconay annagoo iyaduna malaa xaj bay ixraamatee sarif markaan joogno ilaa aan kuba sugnaanay falamaa kunaa markaan aanay bisarifa ayaan xidtu xayday bay tidhi sarifna waa meel aan maka kaba dheerayn ilaa toban mayl bay u jirtaa baaba shaarixa kuba sugan meeshaas sarif la yidhaaho markaan joogno waa waxaan filayaa un habeenkay soo geli maalintay soo gelayeen habeenkeedii unba weeye ay meeshaa joogeen ayay deeta aan xayday fadakhala waxaa ii soo galay calaya korkayga rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay baa ii yimi walxaal ana abki aan ooyayo ode waxay la ohaysaa eeg dee berritoo kaleba waxaa la gaadhayaa kacbadii dawaafyo waxba uma suurtogeliyaano ama salaadba ma lahaa tan bay kaba ooyeysay qaala wuxuu uhi maalakii maxaa kuu sugnaaday maxaad la ooyeysaa anufisti miyaad xayday maxaydkii baa kaa yimi kolley waa taan lahayn hadal baa inoo yar dambaynayo isagaa tarjamo keenaye bal halkan nuunta damadeedana way ku dabdiyeenoo anufisti laba idhaaho fadxadeedana way ku dabdiyeenoo anafisti laba idhaaho labaduba fadu way kasirsan tahay unsintuna way reebantahay labadaba ee waa iyadoo midna majhuul loo bineeyo walow dee macnaha musamo ka yahay in midna musamo loo bineeyo marka waxaana jirta aimada luqada bacdigood baa waxay yidhaahaan in markay xaydka tahay nuunta waa la fadxiyaa oo anafisti baa la odhanayaa markay ay tahay wilaadadana oo nufisat ilmaratu waladad macnaha way dhashay weeyaane nuunta waa la dambiyaayo anufisti ama ayaaba la odhanaya waa bacd alculamaa ta iyagu halkan kuma kala farqiyeen waa mid dee aimo kalena labada luqaba way ku baneeyeen meesha labada mowdicba xaydka naftiisa in nuuntana la damin karo lana fadxin karo taas bay luqahaan kuma tegeen bal waana inoo dambeeyaan laakiin maxaa inoo soo baxaya uun xaydka naftiisa nifaas waa laguba idlaaqayaa ama iyadoo ficilka laba adeegsanayo xaydna loo jeedo lafdigii nifaaska waa la isticmaalayaa luqa ahaan qultu waxaan nacamhaa waan saasaan u ooya qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay ina haadaa amrun waa halkii shay-un haadaa shay-un tan haadaa waa xaydkii baan idhi shay-un amrun baa la yidhi laakiin shayna way dambaysaa maruu xadiidka soo celin doono waa arin iyo amar katabahu llahu calaa banaati aadama ilaahay uu laasimiyey oo uu kuna abuuray oo uu dee khilqa ahaan aadam hablihiisiiun waa xadiidkii uu qeyb kaba soo daliishaday faqdii gudo waatii min alqada oo macnaa alqadana adaa waata loo isticmaalay oo addi une maa yaqdii wuxuu gudanaya alxaaju qalee maaha oo waxaa qalee ee waxaad la timaadaa ood samaysaa xaajigu wuxuu sameeyaba samee xaajigu wuxuu sameeya camalaba hayra an laa taduufii bilbeyt ballaadan zaa-idan ka dhigaynaa oo hayra an taduufii bilbeyt aan ahayn inaad dawaafto beytkii wixii aan dawaafka beytka ahayn ee camal kalaba ah haddii carafo la joogsaday iyo haddii mina la tagay iyo haddii camal kaloo lalaba yimaado wixii la wada kaalay ee laakiin beytkii ee xaydkan ayaa waxaa maanic ahoo ruuxa dawaaf kaba manceeya san salaadoo kaleba uba manceeyo wixii aan ahayn inaad dawaafto beydkii oo taa iska daa laakiin wixii kaleba la kaalay dee kolleyna ayaabihii la joogay makoo dhanba siday noo dambaysaa xayd bay ahayd oo maalintii la bixi doono xataa xayday ahayd ee tarwiil loo baxayeyba oo xaydkan kamay daahir noqono waa xayd kuba cusba muxuu ihi hayra anlaa taduufi e hayra an taduufii bilbeyt iyadoonay jirin inaad beydkii dawaafto dawaafka beydkaa kaba reeban de sacyiguna waa ka reeban yahay dawaafka waxaa u shardiya dee markaa dahaaro sacyiga dahaara shardi uma aha laakiin arrintiisa maxaa dawaaf dabadi baa lala yimaada oo isagu markaa dahaar ahaan sacyiguna kolley waa meel gaaro imika beydka walow imika dhexdiisii ku jira haddana xukumkiisii unbuu leeyahay xukumkiisii unbuu leeyahay intaa sacyigu oo beydkii waa wax kaba baxsan eh laakiin markaa waxaa jirta dawaafka waxa uu sacyiga u shardiya inuu bacda dawaaf noqdo markaa kole haddii aanay dawaafin mana sacyaysa weeyo sacyigu saasuu mumtanic ugaba noqonaya hadday dhacdo haweeneydu iyadoo dawaafkii dhammaysatay inuu xaydkii kaba yimaado sacyigii way wadanaysaa oo sacyigeedii way iskaba wadanaysaa laakiin imika sacyigu waxay noqonaysaa shardigiisa bacda dawaafin saxiix ila laba yimaado ee markaa kole dii dawaafka aan u suurtogelina sacyigii ma suurtogeliya waa jaanibkaasu sidan baa xadiidka ay u qeydantu sacyigii aan loo soo qaadin ee dawaafkii ay tahay hayr alla taduufii bilbeyt qaalat waxay tidhi wadaxa rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam can nisaa'ihi lbaqar rasuulkii ilaahay wuxuu markaa ka odxeyeeyey dumarkiisii lobo neef lo ah ama sacbu kaba qalay taasi waa maalintii dee ciiddii bay ahayd axkaamahana guud ahaan waa wixii noo wada dambeeya maxalu shaahidku maxaa imika halkan kaba mida haweeneydee hadday xaydo in markaa xaj iyo waxyaalaha tay acmaashii kale way la imane ma dawaafayso taasaa dee waa amarkii bal imika kuba tacalluqsanaa dumarka dee iyo gees kalena waxaani waa waxaa caamka ah ee dumar oo dhanba kuba wada yimaadee dee waxa weeyaan ilaahay kuba abuuray uune ama odxiyad iyo umuuraha kale oo dhan way noo imaansaa laa naraana aniga waase iyo xarakaysayn xagga shaarixuna dambibu laa nuraa markaa waanataan labadaba aan ku laqbeeyo laa nuraa haddii la idhaaho umaanaan malaynayn weeye oo dani bay noqon nuraa ama ura waa un malaynayaa weeye naraana maanaan ictiqaadinayn oo ismanaanaan lahayno maanaan ictiqaadinayn bal nuraawatan baabu qasli lxaa'idi raasi zawjiha wa tarjiiliha wuxuu u baabaysan yahay baabu jawaasi qaslilxaa'idi haweenaydii xaydka lahayd maydhitaanka ay maydho ra'si zawjiha ninkeeda madaxiisa ina madaxii uba maydho iyo wa tarjiili feedhitaankiisa ay uga feedhaysay bal taas ayuu baabkeedii yahay kalley bal alxaa'id iminka alxaa'idatu lama odhan waxa weeyaanna waxa weeye markuu wasfigani uu dumaruu ku gaar yahay een ragla la wadaagsanayn ta faariqa uma baahna sababta waxa tada waxa lalaba yimaadaa waa marka wixii la kala saarayo ee labadoodii lagu kala saaraya labadaba lagu sifayn karaa rag iyo dumare kol hadduu waxani gaar u yahay ta lama geliyo sama axaadiida xaaid xaaid iyadoo xaaida aan laba odhanay taasba waa dee sa ay tahay baa luqadu ay tahay waxaa la mid ah alxaamil xamligu hadduu yahay wax madax lagu sido ama dhabar lagu sido rag iyo dumarba uu ka dhexeeya marka xaamil iyo xaamilatun baa la odhan laakiin markuu uur yahay alxaamil baa la odhanaya alxaamila lama odhanayo sababta waa wasfi iyaga u gaara oo rag lama wadaagsanayna laakiin xamliga kale waa farqin waa loo baahan yahay ta'dii faariqada ahayd way gashaa iminka halkan eeg qasli lxaa'idati maaha sababta waa nin xaydaa ma jiro waa dumaruun markaa uma baahna ta in la geliyo iyo ra'sa zawjiha iyo watarjiil inay madaxeedii madaxiisii u maydho ay u feedho macnaa dee waxa weeyaan haweeneeda gacanteedu waa daahir jirkeedu waa daahir maradeedii waxa weeyaan haddaan nijaasi gaadhin waa daahir oo kale dhiidkeedii waa daahir marka umuuraha banaanideeda xadaثna cabdالlahi bn yuusuf qaala xadaثna malik can hishaam bni curwata can abihi can caaishata qaalat anaha qaalat kuntu waxaan ahaa urajilu mid feedha ra'sa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay madaxiisa ayaan feedhi jiray walxaal ana xaa'idun iyadaa u feedhaysay anigoo xaydkii leh taas bay tidhi rasuulka ilahi baan salawaatu ullahi wasalaamu calayh uma feedhayay kolley markaa haweeneyda badankeedii iyo dhididkeedii waaba markaas dee waxa weeye waa shaygan daahirka laftigan tarjiilna imaka halkan ayaa inooguba sugan sheekhu raximahu llahu tacaalana tarjiilkii waa inoogu sugan yahi laakiin qasri inooguma sugna qasriguna axaadiid kale waa inooguma yimi halkan wuu haleeshiiyey oo waa qiyaas baab kale oo inoo dambeeyana lafdiga qasri waa inooguba imanaya markaa bal haweeneydaasi taasi waa xadiidku markaa taas waa inoogu sugaya bal aan yar wada dhammayno xadaثana ibraahim bnu muusa qaala akhbarana hishaam bnu yuusuf ana bna jurayjin akhbarahum qaala akhbaranii hishaamu can curwata anahu su'ila bal sanadka ibraahim bnu muusa waa nin alfara waa reer rayi reer tamiin buu haya asagiir baa lagu naanaysi jiray waxa weeya waa nin iqoo xaafido kutubta lixdaaba riwaayo ku wada leh waa alfara ibraahim bnu muusa bal ibraahim bnu muuse waxa la yidhaha malaa nin keliyo ka dambeeyo oo nasaa-i uun kuba sugan baa jira markaa kitaabkeeda nin kale kumama jiro bal dee bukhaari iyo marka lee muslim iyo nasaa-i mooyaane oo nin kale oo ka yar dambeeyo weliba aan la darajo ahayn kana dambeeya uu kuba suganya mooye wax kale mama jiraan hishaam bnu yuusufna isaga naftiisa kan unbaaba inoogu jira malaa nin kale oo nasaa-i waa jira ee ka horeeya ninkani waa nin isaguna reer sanco ahaa oo abu cabdiraxmaan la odhanaya qaadi sancoka waa caalim adigu shahiir uu ahaa qaadina uu kaba ahaa dadka atbaacu taabiciinta u dambeeyey wey waa nin hiqaa laakiin isagu muslim riwaayo kuma laha muslim riwaayo kuma laha ibnu jurayj baa isaga iyo hishaam iyo dad kale u warramo muxuu yihi akhbaranii hishaamu marka ibnu jurayj tilmidkiisuna waa hishaam sheekhiisuna waa hishaam oo bal maalan meeshii maxaa ku kulmay sheekhaasada leh waa raawiga sheekhiisa magaciisii iyo tilmiidkiisii baa kulmayo wuxuu leeyahay waa nooc marka la eego kutubta musalaxa marka asaamida la joogo ay ahayd dee waa nooc ladaaiftii isnaadke laakiin ibnu salax kitaabkiisa kuma darin kolley suida waa kusoo dara bal kumuu darin oo isagu noocan ee waa iqfaaliyo de waa iyadna xusid buu mudnaa buu leeyahay amhiladan haddaba can curwata anahu su-ila waa la weydiiyey oo waxaa curwo la weydiiyaa takhdumunii miyay ii shaqaynaysaa alxaa'idu haweeney xaydli aw atadnuu may dhowaanaysaa minii aniga almar'atu haweeneydu walxaliya junubun ruux baa saa weydiya iyadoo janaabaysan laftiga junubna waa tii aan lahayd mudakar iyo mu'anas iyo mufrad iyo musaniya jaamicoo ku dhaca waa la arkay iyadoo junub iyo junubaan iyo bal markaa laba jamciyey ama la taniyeeye laakiin waa tan faqaala curwatu curwa wuxuu idhi kullu dalika calaya hayinun inay ii shaqayso iyo inay ii soo dhowaato iyo aniga agtayda fudayd bay ku tahay waa wax wada bannaan buu leeyahay wa kullu dalika takhdumunii wa kullu dalika kaa dhammaantii macnaa waxa weeya waa markaa ama ay xayd leedahay ama ay janaabo leedahayna takhdumunii haweenaydaydu way ii adeegtaa way ii shaqaysaa walaysa calaa axadin fii dalika ba'sun haweeney xayd leh inay ruuxii uba shaqayso ay bal maalan waa tanoo uba feedhaysay rasuulkii ilaahay waaba madaxiisay uba meydhaysay ama wax kaleba taas wax ba'si oo ku sugani ma jirto axadna arrinkaa korkiisa ba'si kuma sugna marka muxuu yidhi tani waa fatwadiisii iyo daliilkiisii buu sheegay akhbaratnii caaishatu waxay u warantay annaha kaanat turajilu inay feedhi jirtay tacnii ra'sa rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam walxaliya xaayidun iyadoo xayd leh warasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahayna xiina idin markaa mujaawirun uu muctakif yahay weeye ictikaafsan yahay fi lmasjidi mujaawir dee aljawaar baa mujaawara iyada waa ictikaafka kolkol bay culimmada taraajimtooda aadna ugu soo noqnoqotaa jaawara caaman ama jaawara caamayni iyada taas waa dee beydkuu joogay weeyo kacbado kolkol bay usoo qasi jireen ninkuu sanad iyo laba iyo iska fadhihi jirayo markaasay mujaawarataa kaba cabirayeen bal waxa weeye mujaawarada waa ictikaafkiye isagoo isagu muctakifa masjidka dhexdiisa jooga oo macnaha aqalka iyo masjidka oo isku dhegsanaayeen gidaarkan yaree lebina udhexeeye madkhalka uu ka soo gelayo rasuulku halka masjid ku fadhiya iyaduna dhinaca kale soo fadhidaa markaasuu madaxiisa intuu saaro ayay deeta u maydhi jirtay una feedhi jirtay rasuulka ilaahi waaba tanoo yudnii waa dhoweynayay laha ra'sahu madaxiis madaxiisuu dhoweynayay walxaliya fii xujratihi iyadoo aqalkeeda ku sugan fa turajiluhu way u feedhaysay walxaliya xaydun iyadoo xaydun marka maxaa inooguba sugan imaka halkan xayd baa inoogu sugan waa kan qiyaas ahaan janaabadiina isagaa ka fududee janaabada xadadkeeda uu ka fududay xadadka xaydkee imika curwa raaciyey bal markaa ta iyada inooguba sugan haweeneyda xaydada jirhkeedii iyo caraqeedii waa daahir waa mid mubaasharadan rasuulka ilaahay waa kan haweeneydii timahe ay ama dee timihiisii bay qabanaysay uba feedhaysay mubaasharadan mamnuucee ilahay hi walaa tubaashiruuna wa antum caakifuuna fi lmasaajid iyada taasi waa jimaaci weeye iyo dee wixii muqadimaadkiisaide tan oo kale ma aha taas oo kale de bal markaasi balbal waa umuuraha inooguma sugan xadiidkana waa inoo soo noqnoqon doonaa waxaana fuqahada halkan dee ay uba daliishadeen ama barhkoodaas magacaababeen sa abu thawr iyo dee kol haddii haweeneydii xaydka lahayd ruuxii noolaa waa kanoo madaxii bay u maydhaysaa way u feedhaysaaye iyadoo xaydkiila haddii ruux dhinto loogu yeedho inay haweeney maydho way u maydhaysaa way u maydhaysaa qisana kolley kutubta way kuma sugantaho khadiib iyo dee ibnu rajabna halkan buu soo naqliyaa markuu xadiidkan qabanayay walow aanu sideeda uba dhammayne laakiin khadiib iyo naalfaqih walmutafaqiyo keyrkeen waa niman xufaad ahaaye ayay haweeney uba timi ama muxadisiin ahaa malaade markaasay u timoy tidhi bal anoo xaydle haweeney miyaan maydhi karaa adigu waa layswada eegayo waa laga joogsaday su-aashii markaasuba iyagoo jooga abu thawr yimi abu thawr baa yimi kolley dee ragkaa kale magacaabay raggan kale abu thawr baa yimi oo markaasaa su-aashii la weydiiyey dee waan xadiidna la yaqaanay laakiin faqiih buu ahaa isagu xaggan oo kolley dee fiqigu waa xadiidka fahamkiisii iyo sharaxiisiibe markaasuu yihi haa way maydhaysaayo markaasuu xadiidkan soo qaatay inay tano haddii dee ruux nool madaxiisiiba ay maydhay oy markaas ay feedhay kii meydkaana waa la mid oo markii baa dhacday baa layidhi inay raggii xadiidkanne way warinayeeno duruqdiisi iyo riwaayaadku ku yimi ay sheegaanoo bal siday soo naqliyaan haweeneydii baa tidhi markii haddana baabka lagula kaceen oo markii hore xaggee joogteen ujeeddada markii hore waa kuwa fatwo lacaaye ka joogsadayee su-aasheedii aan kama jawaabin imakay haddana duruqdii sheegeen iyo xadiidka riwaayaadkiisii oo idhaaheen ay tidhi ma haddaa intii hore bal markaa waa saa ay dee uga daliishadeen oo markaa badankeediiyo wixii waa wada daahira sax labada xukumna waa isla mid baabu qira'ati rajuli ninka qiraa'adiisa uu qur-aankii aqriyayo fii xajri imraati kolley fiidu macnaa calaa weeye dee waana ama ha ku jiqlaysnaada sida laftiga inoo soo socda ama alfaadaba ku timi madaxiisu haba yaallo oo ha barkanaadee fii xajri imra'atihi kolley xadana way fadxiyaan kolkol way kasradeedna way soo naqliyaan haweenaydiisa dhabteed isagoo kuba sugan barkan ama saa u jiqalaysan walxal hiya xaayadun ay xayd leedahay macnaa maxalkii nijaasada uu kuba dhow yahay qurba najaasa meeshii ay taalo bal qur-aankii aqrintiisii iyo xukumka taa ma aqriyi karaa halkaa nijaas agteed ma lagu aqriyi karaa iyo bal taas ayuu baabkeedii yahay wa kaana abuu waailin abuu waail wuxuu ahaa abuu waail waa ninkii shaqiiq ibnu salama ee kibaara taabiciin aha inuu kitaabka marar kala duwan soo maray asxaabtii ibnu mascuudna aha yursilu mid dira ayuu ahaa khaadimahu jaariyadiisuu diri jiray lafdiga khaadimna labadaba uu ku wada dhacaa iminka halkan waa jaariyo siay noo soo socota walxal iyo xaydon iyadoo caado leh ayuu diri jiray ilaa abirasiinin abirasiin waa nin kaleo asxaabtiisi isagii ama dadka ay dee aada isugu dhadhawaayeen xagga dabaqadaba ahaayo isna hiqa oo mascuud ibnu maalik la yidhaaha alasadi kitaabkeennan toos riwaayo uguma laha dikrigan mooye laakiin aladabulmufrad buu bukhaari wax kaga wariyaa muslim iyo asxaabu sunan arbacna waxbay kaba wariyaane waa aburasiin alasadi alkuufi mascuud ibnu maalik baa magaciisa la yidhaha isagu u diri jiray fataatiihi markaasay la imanaysay bilmusxafi kitaabkii qur-aanka ahaa fatumsikuu way qabanaysay sidiisa umay wada qabanahayne kitaabkii qur-aanka bicilaaqati waa sidihiisii gal buu ku jiraa sidihiisii ayay qabanaysay markaasoo galka markaasay u soo qaadaysaybaa ninkan kale dirtay ee abuwaa-il ahaaye dee sayidkeedaba ahaa bal imanka in kolley baabku u baabaysnaa qiraatu rajul fii xajri imraati xadiidku waa inooguma soo socdaa ama intan oo kale waa nooc nadiir buu tan ugaba dhigayaa ama ilxaaq baabkeed weeye tarjamada intan uu sooba qaatay oo ay tahayba xadiidka caaisha ee noo soo socda ee ruux isagoo rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caley say noo soo socota jiqilaysanba xajrigeedii iyo dhabteedii ayuu qur-aankii aqriyayay bal markaa taas bayn markaa muxuu uga nadiir dhigayaa oo kale dee haweenaydu hadday xayd leedahay oo musxafkii aanay musxafkii qaadina cilaaqadiisa ama dee khariidadan uu ku jiro sidaheedan laguma qabta ay soo qaado oo kale inay la mid tahay haweeneydii xaa-idka lahayd oo ruux mumin oo qur-aan calooshiisa uu kuma jira ama aqriyaya waxaweyaan side iyadi xambaarsanoo dee waa kan barkane tii inay balbentala tahay masalada fiq ahaan waan eegi doonaa ee bal intaasba weeyaanoo de waa isagoo markaa u arkayana aburasiin iyo abuwaa-il iyo inay taasi jaa-is tahay iyadoo ruuxu aanu daahirba ahayn sidan oo kale aanu weyse qabin ama janaabo uu leeyahay musxafkii haddii cilaaqadii la qaado oo lama qabto in la qaadi karo xadaana abu nucaymin alfadl bnu dukaynin samica anahu samica zuhayran can mansuur bni safiyata ana umahu xadaathu ana caaishata xadaata ana nabiya sala allahu calayh wasalam kaana yatakiu bal abu nucaym fadl waa ka magaciisii maanta inoo sheegay in badan buu abu nucaym kusoo gaabsanayay zuhayrna waa zuhayr ibnu mucaawiya mansuurkana mansuur ibnu cabdiraxmaan baa la yidhaahaa oo safiyadan loo tiiriyey waa tan xadiidka warinayso waa hooyadiia laakiin waana isla reer bay ahaayeene mansuur ibnu cabdiraxmaan baa la yidhaha waa nin taabici yar ah oo waa kan hooyadiiyo saxaabiyadaba kaba warinaya hooyadina waa saxaabiyad yar bay ahayd oo min siqaar saxaaba ayay ahayd cayishay kaba sii warinaysaa waa qoladii kacbada miftaaxayda haysay alxajabiyiin kuwa reer cabdidaar ayay kaba mid ahayn labadooduba ana umhu xadaatu hooyadii baa u waranta waxay u warantay ana caaishata xadaata ana nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay kaana inuu ahaa yatakiu mid jiqilaysa fii xajri aniga dhabtayda oo waa calaa xajri walxaal ana xaa-idun anigoo caado leh uma yaqra'u lqur'aana rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh qur-aankuu aqriyeeyey lafdi dambeeyo kitaabka meel dambe kuba iman ama aakhirkiisa kaana yaqra'u lqur'aana wara'suhu fii xajri wa ana xaaid rasuulkii ilaahay wuu aqriyaya qur-aanka iyadoo madaxiisu xajrigayga saaraya ama dhabtii uu barka yahayba markaas oon aniguna xaydkii leeyahay bal iyadaa inta iyada inooguma sugan waxa weeye halkan dee inay iyadiima hata aqriyaysa rasuulka ilaahay baa aqriyaya walow maxal nijaase uu kuba dhow yahay haddana bal qur-aanku inuu xaaladan bannaayay in laba aqriyo oo imaam nawowi ay halka yidhaaheen xadiidku wuxuu ina tusayaa jawaasu lqiraati biqurbi maxali najaasa iyadoo taata in lama aqriyi karo waxaa kaloo iyadana halkan qurdubi oo kale oo xadiidka kaba qaatay ruuxii xanuunsanayay salaadiisii hadduu kuba tiirsado ama uu cuskado haweeney xaa'idaha koladii maradeedaasi ay daahir tahay nijaastan agta iyo waxyaalahani ee waa xadadkaa kale waxba ma yeelayo taasna inay jaa-istee bal iyada ta inooguma sugan arrinkan banaanidiisii weeye waxaa kaloo iyada inooguma sugan haweeney xaa'idaha taabashadeed iyo waxa weeyaan dee taasi inay bannaan tahay dharkeeda iyo daatadeeda iyo waxaana inay daahir yihiin kol haddaan wax nijaasoo haleelay aanay jirin umuurahan way nooguba sugan tahay amaa iyada masalada hore oo ah kitaabkii qur-aanka iyo qaaditaankiisa horta iminka qaadid kitaabkii qur-aankaa way qaaday laakiin isagii masjid ma hayso ee cilaaqadii bay haysaa sida halkan inooguba sugan bal markaa in kolley bacd alculamaa sida xanafiyadoo kale iyo waa suuro ay baneeyaan oo haddii isagiiba aan la sidine laakiin khariidadiisa ama wixii uu ku jiray sidihii iyo waxyaalaha cilaaqada uu ruuxu laalaadiyo isagoon ama weyse qabin ama waxa weeyaan san oo kale janaabaysan ama xayd leh waa inuu bannaan yahay oo kale jumhuur ulcamaa kolley badankooda taa way manciyaan iyada way manceen jumhuur culamaa oo ruuxii muxdadka muxdidka ahaa ama iyo haweeneyda xayd kale inay kitaab qur-aana qaadaan taa iyadu way manciyaan iyo sanba inay uba qaadaan kolleyna in xadiidkan uu imika bukhaari soo dhigtay iyo ee uu isagu jaanibkaa uga daliishadu ishaleeshiiyey iyo taa kalena iyagu tay ku kala farqiyaan xamligu dee haddaan daruura iman tacdiimkii qur-aanka iyo weyneyntiisiiyo ay ahayd in ruux mudahari uu taabto ayay tani waxyeelaysaa laakiin tan kale alitika laa yusama fi lcurfi xamlan jiqilaysi laba jiqilaysay xamli curfan laguma xambaari maayo kolley farqibaa udhexeeya ayay leeyihiin bal waxaan leenahay kolley waa masale khilaafiya in la arko mar kale inaan dib uguba soo laabano bacd alculamaa baa se ibnu daqiilcid iyo halkan uba xujaystay inuu xadiidku ina tusaya haweeneeda xaad kale inaanay qur-aankii aqriyahaynoo dee markaa wuxuu leeyahay ay ishaaratani u tahay sababta hadday qiraa'adeedu jaa-is tahay hadalkan mabuu yimaadeenoo imika waxa weeyaan meeshiibaa waxa loo keenay ay u daliishanaysaaba bal ciddii tawahumaysay ama moodi lahaydba in ruuxa agtiisa qur-aan laguma aqriya inay mumtanic tahay bay sheegtay inay waxa weeye rasuulka ilaahi sidaa samayn jirtay taasay tan uguma tahay marka waa iyadu inaanay aqriyaynin laakiin tan bal waa imudaqancid hadalkii laakiin bal masaa-ishaasi kolley weli bilow baan kuma jirnaa wax inoo dambeyn doona baabu man sama nifaasa xaydan wuxuu u baabaysan yahay bayaani man bal ciddii caddaynteed samaa magacowday annifaasa xaydan xayd kuba magacowday oo macnaha samaa idlaaqday annifaasa lafdigii nifaaska xaydan ay cala alxayd bal taasaa u dhow oo xayd iyadoo loo jeedo nifaas haddana kuba idlaaqday oo magacii nifaas u isticmaashay xaydkii bartaas bayaankeed ee wanataan bal maalan kolley waxna aan kaba soo aragno wuxuu yihi xadaثna الmakiي بن ibrahim qal xadaثna hisham can yaحya bn abi kaثiiri can abi salamta ana zaynaba bnata umi salamata almakiy bnu ibraahim horeynuu soo maro waa mashaayikhda bukhaari ragga ugu waaweyn bal isagu wuxuu sheegtaaba ibnu rajab inuu ugu weyn yahay waa dabaqadii imaam maalikiye haddaba zaynab bintu umi salamata ayaa xadaatu u warantay abu salama ay u waramaysaa waxay ugu warantayna ana uma salamata xadaatha qaalat waxay tihi bayna waqti ana anigu maca nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi maciisa aan nahay aan ahay oo mudanjicatun haddii mudanjicatan la nasbiyana dhibmay lahaateena la xaaleeye aan jiifo isaga maciisa weeye fii khamiisatin khamiisa waa nooc adigu wixii ay goglan jireen ama ay huwan jireen kaba mida oo khamiisada asalkeeda waxay dhahaan kisaaun aswad lahu aclam waa maro madoobeyd oo mida dhiidliid lahaydba oo inta badan suuf ay kaba samayn jireen ama waxyaalo kaleba ay kaba samayn jireen walow riwaayada inteeda dambe khamiir ay kuba iman riwaayadan mooyaane dariiqan aan hayna mooye duruqda kale oo dhan oo xadiidka halkan khamiila ay kuba timi khamiila way noo dambaysaa fansalartu macnaa waqtigaa xigtu waan xayda macnaa rasuulka ilaahi baa meel ay la jiiftay xayd iskumay ogeyn iyagoo gogoshii ku wada jiifa ayay caadadii ka timi markaasaa fansalartu waan dusayay oo ujeejadood maradii iyobay si qarsoodi oo rasuulka ilaahi inay dareemin bay meeshii ugaba baxday inaa kharajtu bikhufya ama dahabtu khufyatan fa akhadtu waxaan soo qaatay iyaaba xaydatii ama xaydatii labadaba halkan haddii xaydatii la idhahna waa xaydkii dharkii xaydka aan u qaadan jiray xaydatii haddii la idhahna waa xaalada xaydka waa hay-adii xaalada xaydka dharkii aan qaadan jiray ayaan soo qaatay dharkii bay iska bedeshay dhar kaleo waqtigan qaadan jirtay soo gashatay qaala markaa rasuulka ilaahi baa wuxuu idhi anufisti waa halkan xayd baa loo jeeday lafdigii nifaasna rasuulka ilaahi baa isticmaalay markaa in lafdiga nifaas waa loo isticmaalaya xaydoo waxay leeyihin asalka hore lafdiga annafsu macaanidiisa waxaa ka mida addam dee waxna waa dhiigu kana waa dhiig kana waa dhiigo tan baa dee lafdigan labadoodiiba loogu wada isticmaalay anufistina imaka halkan bal tan way kuba dabdiyeen oo nuuntoo la damiyo barhkoodna anafisti bay yidhaaheen bal waxa weeye iyagoo kala farqinaya xaydka iyo nifaaskii kalaba farqinaya waana ta aan leenahay labada riwaayadu halkan labaduba way kuwa wada yimaadeene anufisti miyaad xayday taas baa rasuulka ilaahay marka horka dharkii bedeshay qultu waxaan nacam haa iyadna waxay tan u yeeshay bal rasuulka ilaahay dee waaba kan meel buu laba jiifay arrinkanaa kuba timi oo xaalo aan mubaasharadii jimaaciyo aanay banaanaynba waana gees kale rasuulka ilaahay bay dhowraysaa waa intaasoo dhiiggeed iyo waxyaala wax ka mida ay gaadhaan marka iyadoo umuuraha rasuulka ilaahay kaba dhowraysa ayay meeshii ay baxday markay dharkan soo qaatayna rasuulka ilaahay markuu su-aashan weydiiyey haa tidhi ayuu fadacaani ii yeedhay bay tidhi fadajactu macahu fi lkhamiilati mubaasharat lxayd oo baabka ku xigaba waxaan markaa la jiibsaday isaga maciisa khamiiladii khamiiladuna kolley wataa marka horeba khamiiso lagaba cabiray aadna way isuguba dhow yihiin khamiiladuna barhkoodu waxay yidhaaheen waa maro iyaduna thawb lahu khamal waa thawb malaa hareerihiisu aan hagaag loo wada tolin oy feedhfeedhayiisan aadaabtan ama ina feedhfeedhan oo adigu aan tollayn ay leedahay uun dee khamiisadna way noqon kartaaye wixii ay markii hore wada huwanaayeen weeye ayay ku soo noqotay halkii unbay soo jiifsatay ee rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh meel unbay la wada jiifsadeen ay wada jiifeen mubaasharatulxaydna waa wax inoo dambeeya biidni illaahi tacaala xadiidkana ta inooguba sugan ee ruuxu haweeney xayd leh meel waa la jiifsan karaa way bannaan tahay dharkeedii nafteedii isagoo ama ay wada huwanayaan taasba waa lixaafkaas waxaa kaloo iyadana inooguba sugan dee haweeneydu xaydkeedii dee waxyaala ay uguba tala gashay waqtiga xaydkoo dharkeedan kale aan ahayn oy diyaarsatay waanasan imika halkan u dhigtay ay umusalama yeeshay gees kalena uu tarjamo biidn illaahi tacaala inooguba waxaweya dhigan doono xagga mubaasharada iyo lajiibsigana baabkan dambe ayuu inooguba iman doonaa allah subxaana watacaala calaa aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfir